bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaanka istaa qeybtiisa koowaad aan ku egna wargeysyada anfaca weyn dhegeystayaal ama ugu afka dheer waddanka qodobadii ugu waaweynaa ay qoreen bogagooda ay ku qoreen baan egnaa dhegeystayaal maalin walba marka laga reebo maalmaha sabtida iyo xadda dhegeystayaal soo dhawaada idin leenahay anigoo maxamed axmed khaliifa idinla socodsiinaya dhegeystayaal iyadana maanta taarikhdu ay ku beegan tahay tobanka bisha sideedaad ee agast sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay saddex iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka cusub ee islaamka ee kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka wargeysyada qeybta koowaad aan ku eegna dhegeystayaal hogaankasta qodobadii ugu waaweynay waxaad moodaa maanta wargeysyada daily nation iyo the standard ee kasoo baxa wadanka uguna afka dheer inay ka siman yihiin qodobadii ama qodobada ugu waaweynee saaka bogagooda hore ay ku qoreen dhegeystayaal waxaana ka mid ah ama arrinta hadalhaynta dhegeystayaal dhalisay dabcan hadalhayn waa dabcan arrinta hadda haatan la hadalhayo waa mishaha kordhinta guddiga s r c u sameynaya shaqaalaha dowladda dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal haddaba guddigaas guddiga mushaaraadka qaabilsan ama iyo gunooyinka ee loo soo gaabiyo s r c ayaa dabcan mishaar kordhin u sameynaya shaqaalaha dowladda dhegeystayaal oo looga dhigayo mishaar kordhinta loo sameynayo ayaa looga dhigaya boqolkiiba toddobo ilaa boqolkiiba toban dhegeystayaal ayadoo wargeysku sheegaya boggiisa toddobaad daily nation halka dabcanna wargeyska standardna boggiisa afraad uu ku faahfaahinaya ay ka saman yihiin arrintani ayaa waxa uu leeyahay yaa ka faaideysanaya waa kuwa shakhsiyaadka lacag kordhintan ka faaideysana bogago wuxuu leeyahay waxaa ka mid ah macalimiinta ayaa mushaar kordhintan ka faaiideysanaya booliska ayaa ka faaiideysanaya dhegeystayaal iyo sidoo kale shaqaalaha ka howlgala ismaamulada dabcan ismaamulada dowladda waa ismaamulada dhegeystayaal kuwa ka faaiideysanaya ayuu boggiisa toddobaad daily nation uu ku faahfaahinayaa dhegeystayaal arrintani waa dhaqaalaha malacag kordhinta loo sameynaya shaqaalaha dowladda dhegeystayaal iyadoo gudoomiyaha guddiga s r c haweeneyda lagu magacaabo lian bangij ay sheegtay in mushaharka loo kordhiyey ama la kordhiyeyba laga soo bilaabo ama uu noqonayo mid dhaqangalay kowdii bishii toddobaad ee sanadkan dhegeystayaal waxay intaasi ku dartay in kordhinta mushaaraadka ay noqonaysa mid socon doonta muddo laba sano ah oo sanadkiiba isku celilis ahaan dhan boqolkiiba saddex dhegeyste ayuu wargeyska sii faahfaahinaya dhegeystayaal macalimiinta booliska shaqaalaha ismaamulada ka howlgala ayaa ah kuwa uga kuwa aadka ka faa-iideysan doona mashruucan dhegeystayaal ee lac kordhinta loogu sameeyey dhegeystayaal mushaaraadkooda dhegeyste dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa dhegeyste haddaba wargeyska waxa uu sidoo kale daily nation uu sii faahfaahinaya ama sdysarden haddaan fiiriyo macalimiinta ayaa adeegsan doona ama mashaar kordhinta loo sameeyay macalimiinta waxay dabcan macalimiinta waddanka ka horgala waxaa mashaaraadka ay qaadan doonaan ayaa ku dhowaan doono markii ayaga dhammaan laisku daro sagaal dhibic shan bilyan oo shilin dhegeystayaal shaqaalaha ka howlgala ismaamulada wadanka ayaga ayagana waxay heli doonaan afar bilyan oo shilin oo shilinka dalka sidoo kalena maamul kuwa dowladda national government ama dowladda dhexe dhegeystayaal iyo shaqaalaha adeega dadweynaha ayagana waxay heli doonaan hal dhibic sideed bilyan dhegeystayaal haddaba wargeyska waxa uu kasii hadlayaa dhegeystayaal in lacag kordhintan aysan qeyb ka ahaynba madaxweynaha dalka waa william ruto iyo ku-xigeenkiisa argaadi gajagwa maadaama ay dabcan madaxweynaha dalka iyo ku-xigeenkiisa ay horaan codsadeen in aan ayagu in ayaga aan loo kordhinin mushaaraadkooda dhegeystayaal ay bil walba qaataan dhegeyste iyadoona mushaaraadkooda uu sii ahaan doono haatan ay qaataan hal dhibic afar afartan iyo afar milyan halka ku-xigeenka ruut aan yidhaahda gajagwan uu qaato hal dhibic labaatan iyo labo milyan dhegeyste haddii aan warbixinta la xiriirta ee wargeyska dhegeystayaal la xiriirta gunooyinka iyo mushaar kordhinta loo sameeyey shaqaalaha dowladda halkaasi haddii aan uga gudbo arrinta kale dabcan hadalhaynta dhalisay waxaa waaye dhegeystayaal wargeyska the daily nation boggiisa tobnaad wuxuu kaga hadlayaa dhegeystayaal shan iyo toban xildhibaan oo weligoodba aqalka baarlamaanka aanan ka hadlin weligoodba ayagoo dad matalaya dabcan shacab bay matalaan balse weligood maynan ka hadlin dhegeystayaal waa aqalka baarlamaanka dalka bogga tobnaad ayuu ku faahfaahinayaa arrintan wargeyska the daily nation ayuu ku faahfaahinayaa waana waxaa ka mid ah shaksiyaadkan weligood ka hadlin oo muddo badanna baarlamaanka ama la- laba x- dabcan laba xili ee baarlamaanka qeybka ah waxaa ka mid ah xildhibaanka laga soo doortay taageerada weyn u ah waa kabsareed waa deegaanka kabsareed ee ismaamulka isungiishu waa oscar sudi ayuu wargeyska leeyahay iyo sidoo kale eh, xildhibaano badan ayaa ku jira dhegeystayaal sida xildhibaanka ronald karuri oo laga soo doortay dabcan eh, deegaanka ama deegaan baarlamaaneedka kasarani ee magaalada nairobi elizabeth kailama eh, dabcan wa- xildhibaano badan ayaa dhegeystayaal eh, ku jira dhegeyste waxaa kaloo ku jira maxamed suud waa xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka mvita ee ismaamulka mombasa sidoo kale paul cheba oo laga soo doortay deegaanka rongai dhegeystayaal enes de- kagesi oo laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka ee vihiga ayaa ka mid ah dhegeystayaal oo xildhibaanada ay aanan weligood ka hadlin dhegeystayaal aqalka baarlamaanka ee dalka dhegeyste Eh, haddaba haddaba boqolkiiba waxaa laleeyahay lixdan sideed dhibic afar iyo toban ama boqolkiiba siddeetan iyo toddoba ka mid ah wadanayaasha baarlamaanka eh, ayaa hadlay toban mar eh, ka yar halka dhanka aqalka sare isku celiys ahaan halkii sanatarba uu hadlay ilaa afartan iyo kow mar dhegeystayaal waa hagaag dhegeystayaal waa wargeyska saas ayuu leeyahay dabcan in eh, shakhsiyaadkaas iyo mas-uuliyiintaasi shacabka matalaya dhegeystayaal waana shan iyo toban xildhibaan shacab bay matalaan hase ahaatee weligooda khudbad ama hadal maysan ka jeedinin eh, dabcan aqalka baarlamaanka waxaa sidoo kale ku jira aan ka tegin xildhibaanka laga soo doortay eh, deegaan baarlamaaneedka makadhaara ee magaalada nairobi waana shakhsiyaadka ugu ugu sarreeya xisbiga odm waa jord aladwa dabcan markuu fagaarayaasha ku sugan yahay waa uu hadlaa iyo goobaha dabcan eh, qan- kaniisadaha waa uu ka hadlaa hase ahaatee weli waxaa laleeyahay weligiis muunan ka hadlin eh, aqalka baarlamaanka eh, dalka dhegeysta boga labaatan iyo toddobaad wargeyska the standard wuxuu kaga hadlay em, dabcan mas-uulka eh, xilka baneeyey dhegeystayaal waa waa mas-uulka xilka baneeyey ee shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal oo waqtigii dabcan m- waa joseph quit waa dabcan xil weyn buu kasoo qabtay eh, shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeystayaal arrimo badan ayuu kaga hadlayay waa dabcan ninka mas-uulka lagu magacaabo michel joseph waxa uu iska xasilay agaasimihii guddiga maamula shirkadda isgaarsiinta ee safaricom dhegeyste tallaabada uu qaaday waxaa shaacay guddiga uu hogaaminayay dhegeystal waa dabcan safaricom dhegeyste Eh, dabcan waxa uu had- wuxuu doonayaa mas-uulkan shirkadda isgaarsiinta safaricom iska xasilay waxauu doonayaa inuu dabcan sii haya ama jagadiisa uu sii hayo ahna gudoomiyaha ah, shi- shirkadda gudoomiyaha shirkadda kenya airways dhegeystayaal michel Sofo- michel joseph ayaa soo noqday madaxii fulinta ee ee ugu horeeyey ee shirkadda isgaarsiinta ee s- ee safaricom dhegeyste wuxuu shirkadda safaricom u horseeday dabcan wargeyskuu leeyahay in tira macaamiisheeda oo ka hooseysay sideed iyo toban kun uu muddo toban sana gudaheed gaarsiiyey in ka badan toban iyo toddoba milyan dhegeyste waa hagaag dhegeystayaal wargeyska the daily nation boggiisa kale haddii aan eega dhegeystay madaxweynaha dalka eh, waa william ruto ayaa ka hadlay dhaqaalaha dalka dhegeystayaal waxa uu leeyahay haatan dhaqaalaha dalka waa mid degan stable ayuu leeyahay dhegeystayaal waxa uu intaas madaxweynaha dalka eh, uu kusii daray dhegeystayaal wargeyska the daily nation uu sheegayaa boggiisa ugu dambeeyay dabcan in madaxweynaha dalka ee william ruto uu leeyahay in dhaqaalaha dalka hadda waa sida hore waa ka wanaagsan yahay ayuu leeyahay waxaan dhegeystayaal uu uu sheegay madaxweynaha in ilaa iyo haatan ay bixiyeen saddex boqol oo bilyan oo deymo shisheeye ahay oo deyntan lagu lahaa maamulkii hore uu hogaaminayey madaxweynihii hore ee kenya uhuru kenyatta ayuu leeyahay madaxweynaha dalka dhegeystayaal madaxweynaha ayaa sheegayay in canshuuraadka dheeraadka la aroorinaya ay ka qayb qaadan doonaan in deymaha uu haatan la bixiyo uu sheegaya ee dhegeystayaal la bixiyay islamarkaana waddanka uu ka baxo deymaha inta badan curyaamiyey waddanka dhegeystayaal wargeyska the daily nation boggiisa saddexaad waxa uu ku leeyahay dhegeystayaal booliska oo sheegay in magaalada dika ee ismaamulka kiambu lagu arkay meydka haweeney dhegeystayaal meydka haweeney baa lagu arkay ayuu leeyahay dabcan waa haweeney siddeetan iyo laba jir lagu arkay magaalada oo meydkeeda loogu arkay magaalada dika ee ismaamulka kiambu dhegeystayaal waxaana dabcan la waayey sagaal bilood ka hor dhegeystayaal in la dilaa loo maleeyaa meydkeedana la arkay dhowaan dhegeystayaal ayuu wargeyska the daily nation dabcan wargeyskaasi uu ku sheegay dhegeystayaal qodobkaas haddii aan uga gudbo dhegeystayaal haddii aan usoo laabto dhegeyste wargeyska the standard baggiisa shanaad dhegeystayaal wadahadalada u bilowda ayuu kaga hadlayaa mucaaradka dowladda dhegeystayaal shalay oo dabcan wadahadalada ay ka dhaceen xarunta bomas ee magaalada nairobi dhegeystayaal waa wadahadalada mucaaradka iyo sidoo kale dowladda dhegeystay hadaba madaxa xisbiga wipa ayaa guddoominaya dhanka isbahaysiga mucaaradka azmiya lomoja halka isbahaysiga talada haye ee kenya kwanza ama maxaafidka uu hogaaminayay hogaamiyaha aqlibiyadda baarlamaanka ee dalka kimani junga dhegeystayaal waxayna si cad u sheegeen inaynay dabcan wadahadalladu noqon doonaan mid dowladda lagu saaro ama loogu daneynayo shacabka dhegeystayaal isbahaysiga mucaaradku waxa uu leeyahay dhegeystayaal inaysan siyaasiyiinta kenya kwanza kala gorgortami doonin inay qeyb laga siiyo maamulka dowladda micnaha awood qeybsi ama waxaad u taqaanin dhegeystayaal dhegeystayaal nusumukati dabcan ereygaas waa xilliga la adeegsado aysan diyaar u ahayn isbahaysiga mucaaradka dhegeystayaal dabcan waxay doonayaan ama isbahaysiga mucaaradku waxauu doonayaa in laga wada xaajoodo arrimaha la kala tabanaya dhegeystayaal oo xalna ka dambeysa loo helo inkastoo isbahaysiga azimiyo ay doonayaan in qiimaha maciishada hoos loo dhiga dhegeystayaal hase ahaatee horaan isbahaysiga dowladda ama isbahaysiga kenya kwanza ay sheegeen in aan laga hadli doonin qiimaha maciishada balse qodobada horaan la sheegay uu ku xusan yahay qodobada mucaaradka ee wataan waxaa ku xusan in qiimaha maciishada xal loo helo oo culeyska dhaqaale laga yareeyo kenyaanka ayuu wargeyska ku sheegaya wargeyska daily nation baggiisa shanaad dhegeystayaal dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa intaanan dhegeystayaasha u gudbin aan fursad u siinin wargeyska isla daily nation baggiisa lixaad waxa uu ku leeyahay in macalimiinta howlgabka noqdo waa wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka mas-uulka lagu magacaabo dhegeystayaal ezekiel machogu waxa uu leeyahay macalimiinta howlgabka noqday waxay markay howlgab noqdaan muddo lix bilood gudaheed ama muddo lix bilood gudaheed waxay helayaan lacagaha howlgabka oo loo yaqaano benshon luqadda afka qala dhegeysta ayay ku heli dooneen ayuu yidhi dabcan wasiirka wasaaradda waxbarashada dalka oo shalay dabcan hortegay guddiga ama u xaqiijiyay guddiga adeega macalimiinta dalka t a c in macalimiinta lacagaha howlgabka la siin doona muddo lix bilood gudaheed dhegeystay dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya goordhow qadadka taleefanada aan idin furi doonaa waa hagaag dhegeystayaal daqiiqadaha noo haray ama shanta daqiiqa noo haray dhegeystayaasha qadadka taleefanada soo beegsanaya ayaan fursad siinayaa si ay nala wadaagaan siday ku waabiriisteen xaaladda guud siday tahay jawiga sidoo kale maqalka idaacadda dhegeystayaal iyo hadalhaynta waxa ay tahay dhegeystaha ugu horreeya qadka taleefanka soo beegsanaya fursadda haddii aan siiyo soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay waa soo dhaweynayaa dabcan dhegeystaha kale halow istaafim walaal subax wanaagsan
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi waraxmatullaahi wabarakaatu wadaad xuseen waa ku salaama boqol toban iyo afar waa kaa guddoon walaal soo dhawaan kuleeyahay subax wanaagsan sidee lagu abristay hadal hayntu maxay tahay maqalkii nabad daacaduna waa sidee baa lagu waaberistay ilaahay wuu noo gargaaray iskuulka ubeennaan hadda joogaa imtixaan baa noo socdo wax qayle maana maqal aad iyo aad bay ugu wanaagsanta iskuulladan hawl fiican baa ka socota ma garat sax
xagga nadaafadana aad baa looga shaqaynaya meelihii nadaafadda oon soo arkay aad bay u qurxanay biyaha waa socdaanin hadalhaynta waxaa weeye caalam islaan nabad allaha nooga raashinkaa lagu mashquulsan yahay wax dhiban ma jira xagga iyaga aad baan u fiicana ma garat waan garsay
adigana waxaan ku leeyahay saaxiib adiga iyo inta idaacadda nagu xirto oo dhanna ma hadda nin celinayna allaha imbarkeeya inta ku mashquulsan waxbarashada oo u ololayso oo waalidiintana waa soo dhaweynhayaa insha allahu taasaskan sida bintacadday iyo ruqyo wateen iyo maaragta dadka farxiyo degan iyo dadka aada ugu ololeeya waa waxaan leeyahay hawl wanaagsan mirihii aad beerataa la gurtaa asalaamu calaykum
waa taa waa waa kaaga mahad celina wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystaha kale soo dhawow qadka ayaa ka goy dhegeystahaasi eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan halow isaafim soo dhawow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay
halo aa walaal subax wanaagsan aan ku leeyahay walaal mana- kaunta madheera waa afyare waa taa maxaa la hadalayaa Wanaagsan jawigu waa waa.
sidee halow istaafim jawigu waa fiican yahay idaacadda maqalkeeda waa fiican tahay marka muslimiinta meel ay joogaan waa salaama hadalahayntuna maxay tahay
wax hadalhayn oo dhib oo jir male imtixaankii waxaasoo nagu soo footahay mooyaane dabcan way- wayba socdaan aan filayaa waa fiican inaadeer waa hagaag dhegeystaha kale ee qadka soo beegsanaya haddii aan fursadda siiye halow stasham soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa ahlan nimcaan nimcan maxaa la hadaya maxaa la hadalhayaa sidee lagu abristay hadalhayntuna maxay tahay
horta nabadkii barwaaqay bajbasha ku waaberisan waan gartay
caafimaad ilaahay baa mahad iskale abaarta allah naga reebay cuud cad iyo beere iyo wax walbaan guranhaynaa waan gartay
caafimaadna koley kuna waa dhiman kuna waa dhalanay kuna waa jiraan kuna habeenkii meqaa nabad ku seexan subax iyo kumeyti habeenkii meqaa dhalanaysa saamina waxaas sax
anagu kale waa fiicannahay waxaa hadalaanta lahayaa alxamdulilah iyo een, alxamdulilah iyo uto iyo tayla Mhm.
maxaa yeelay dalka waxaa fiican nabad annaas ninuuga leh
waa hagaag
nabad annaas ninuuga leh nabad hadaa la waayay hadda inqilaabkii dhalaxay meeqaa ku dhimatay meeqaa guryo ku baabahday meeqaa ku dhaawacantay xisaab male waxaas waa hagaag walaal waa kaaga madcelinaya haa walaalkayna dabcan wadahadallada eh, mucaaradkii dowladda ayaa dib u bilaaban doona mar kale isniinta dhegeyste halow staafim subax wanaagsan walaal soo dhowow
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay hadee walaal alxamdulilah bas xaga dheera jooga maxaa la hadlayaa xagar dheer walaal sideen lagu waabiristay aad iyo aad baa loo fiihay nabad maa la hadalhayaa xoogaa yara daruuraad ku jiraan marka iyo farabixinta dadka kenyaanka qoonsiga laga bixinaya aad loo hadalhayaa ma garata oo si wanaagsan marka aad iyo aad baan kuusan walaal macaan adiga dhegeystayaashaba waa tahay ilaah idin barakeeyaan leeyahay jawiga mid qabow aad ku degtaan allah idinkaga dhiga waa hagaag dhegeystaha kale dabcan haddii aan fursadda sii soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay subax wanaagsan halo Ah, subax wanaagsan walaal waa tahay dhegeystaha ugu dambeeya aan fursadda siinaya halow star f m subax wanaagsan soo dhowow walaal
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu Wacalay- wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa macallim yuusuf xagar dheere ma garatay waa tahay xagar dheer maxaa maanta laga hadalhayaa waa sidee sidee lagu soo Xaga kaakacay dheer jawiga waa qabowyahay ilaah baa mahadle baabuurta waa isda umarahaysa ardayda qabiis waa ku badaha la dhelaha ma maqashay si wanaagsan oo dugsiyada qur-aanka ka nasanayn ardaydii haye
intay bukto allah caafiyo intay caafimaad qabto allahu ziyaadiyo intay dhimato allahu naxariisto waalidiintayna allah cafiyo waa maclimow xagar dheer ma garatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wacalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu macalimo waan uga mahad celinaa dhegeystayaal halkaasaan kusoo afeerayaa xubintii wargeysada iyo sida ay ku waabristeen dhegeystayaasha waan idinkaga mahad celinaya dhegeysiga inaa iska bedelin mowjada kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan kusoo dhawaada barnaamijka hogaanka istaha ee arrimaha qoyska waa khamiis ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha sideedaad ee agast ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka dhegeystayaal halka bisha islaamka ay sugan tahay dhegeystayaal saddex iyo labaatanka bisha koowaad ee muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo shan ee hijriga ee soo dhowaada waa hagaag dhegeystayaal arrimaha qoyska ayaynu ku eegnaa hogaan kasta maalin walba khamiisaha dhegeysaladahan oo kale dhegeystayaal barnaamijka anigoo maxamed axmed khaliif aada la socodsiini doono qodobkaan diiradda ku saari doono dabcan waa qodob eh, la xiriira maseerka dhegeystayaal balse arrimaha qoyska ah dhegeystayaal dabcan lamaanaha ama dadka isqaba ayaa ah kuwa iska warqaba oo si joogta ah ula socda xaaladooda dhegeystayaal waa dad iska warhaya dabcan xaaladoodana way la socdeen dhegeystayaal haddaba su-aashan dhegeystayaasha hordhigi doonana qeybaha dhexe ee barnaamijka ilaa qeybaha dambe ay fursadda uga soo qayb qaadan doonaan ayaa ah ma habboon tahay dhegeystayaal inaad mar weliba la iska daba shaqeeyo dabcan in lamaanaha iska daba shaqeeyaan dhegeystayaal ama dabagal laisku hayo Da- waa waa iska warqabaan dabcan laakiin ma habboon tahay in si gaara dabagal laisku hayo dhegeystayaal haddii aan tusaale usoo qaato eh, taleefoonada oo la barbaara tusaale ahaan dhegeyst haddii aan usoo qaato dhegeystayaal ayaynu diiradda maxaana ka dhalan kara dhegeystayaal Eh, arrintaasi dhegeystayaal haddaba lamaanaha isqaba ama ku wada joogo dhegeystayaal orida iyo sayga isku ah waa dad iska warhayo mar walbana dabcan wada jooga ama wada hadla dhegeystayaal iska warhayo iyadoo xaaladdu ay sidaas tahay waxaad arkaysaa in masquul qaarkood mashquul ayaga dhexdooda iska dhigtaan ama dab- dabagal laisku sameeyo iyadoona shakhsiyaad qaar ay adeegsadaan dadyago kale si dabagal uu qofkaasi iisoo ogo lagu yidhaahdo ayagoo lamaanihi ayaa dabagal isku sameynaya tus- dhegeystaan ula jeedaa ma habboonta arrintaasi dhegeystayaal in mar weliba layska daba shaqeeyo dhegeystayaal haddii aan tusaale idiin sheege taleefoonada oo la baara dhegeyste shakiga badan arrintaasi maxaa ka dhalan kara qoys ahaan dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saari doonaa Ah, faahfaahintan waa dhegeysan doontaan arrintan oo aan hordhignay ama arri- waa dabcan waa qodob maseerka la xiriira aan hordhignay maxamed baashani xuseen dhegeystayaal oo ah qabiir ku takhasusay alma- arrimaha cilmi nafsiga oo arrimahan qaab cilmi nafsina uga hadli doona gaar ahaan maseerka dhegeystayaal iyo isku mashquulka iyo dabagalka eh, lamaanaha isqaba dhegeystayaal qodobkaas ayaynu diiradda ku saaraynaa ee soo dhowaada intaan qeybaha kale ee barnaamijka dhegeystayaal usii gudbin dhegeystayaal mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad nagala socotaan waa hal eber shan dhibic sagaal oo nairobi ama mombaaso dhegeyste waxaa nagala socotaan hal eber saddex dhibic shan gaarisa iyo dhadhaab waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic hal wajeer iyo habasweynes sagaashan iyo toddoba dhibic saddex masalaan iyo tanariva dhegeyste waxaa nagala socotaan eh, sagaashan iyo toddoba dhibic hal mandheera sagaashan iyo toddoba dhibic shan siolo sagaashan iyo laba dhibic shan marsabadii lagsamis waxaa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic toddoba mooyaale dhegeysta waxaa nagala socotaan siddeetan iyo toddoba dhibic sagaal muqdisho caasimada dalka soomaaliya waxaa nagala socotaan sagaashan iyo toddoba dhibic cibir dhegeyste oo ah idaacadda ambaha wadaagga nahay ee soomaaliya kismaayo siddeetan iyo sagaal dhibic shan waa waa xarunta maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland dhegeystayaal sidoo kale degmada baled xaawe ee gobolka gada soomaaliya waxaa si lamid ah aad ka- aad kala socotaa mowjada sagaashan iyo toddoba dhibic shan oo laga dhegeysta mandheera sida lamid ah ee degmada suufta oo dhankaas etoobiya iyadana sagaashan iyo toddoba dhibic shan ayaad nagala socotaan dhegeystayaal Ada- dhegeystayaal da- barnaamijkeenan dib ugu soo laabanayna dhegeystayaal waa isku mashquulka lamaanaha dabagalka dabcan maseer ayaa ka dhalan kara dhegeystayaal haddaba maseerku muxuu yahay maseerku waa shay dabcan ilaaha ku beero qof kasta sida waxyaabaha qaar aan bini aadamka lagu uumay waa sida waxyaabaha qaar uu bini aadamka ilaah ku midheysa hase haatee waxaa jira qof masirkiisa macquul yahay qof dhaafay xadkii loogu talagalay oo qayrulmacquul ah dhegeystayaal inkastoo lagu tilmaamo maseerku inuu yahay dareen xanuun leh uu qofka uu ku rabo oo inuu keligii yeesho qofka uu jecel yahay ama dareenkiisa keligii soo jiita ayaa waxa uu sababaa inuu dabcan la kala geeyo lamaane isqaba dhegeystayaal haddaba maseerka waxyaabaha k- kale ayaa ka mid ah dhegeystayaal in dabagal laisku sameeyo shakiga badan oo dabagal laisku sameeyo dhegeystayaal oo uu keeno shaki badan oo isu bedelo maseer dhegeystayaal oo lamaanaha isqaba kama hadlayna kuwa isjecele lamaanaha kaliya oo xalaasho isu qabaan dhegeystayaal ka hadlayna dhegeystayaal haddaba shakiga ama mase dabcan maseerka waa dareen la mid ah waxyaabaha qofka uu dareemo oo caadiga ah laakiin dareenkiisa aada ayuu u xanuun badan yahay haddii uu gudbo xadkiisa uuna siyaado Ah, waa hagaag dhegeystayaal haddaba maxaa arrimahaasi dhegeystayaal ka dhalan kara eh, dhegeyste iyadoo dabcan maalmo ka hor eh, ismaamulka gaarisa lagu gubay dabcan en, en, nin baa lagu gubay ismaamulka gaarisa oo waxaa gubtay ama dhibaataysay xaaskiisa dhegeyste oo maseer dartiis ayay u dhibaataysay qodobkaas kama hadleyna inkastoo maseer dartiis ee u gubtay la sheegay dhegeystayaal iyadoona laba caruur u dhashay waana dhacda laga soo tabiyey ismaamulka gaarisa ama magaalada gaarisa dhegeystayaal badana waxaa la arkaa dhibaatooyinka ka dhex dhasha labada qof oo isqaba ama eh, dhegeystayaal oo dar- maseerna uu soo dhexgala dhegeystayaal iyadoo mararka qaar ay gaarto shaki iyo shakigii ugu xumaay taasoo eh, dh- dhammayn karta lamaanahan wanaaggii iyo galgaceelkii naxariista badnaa ee usoo hayeen lagana yaabay in ay dhaliso is-aaminaad la-aan sababta oo dhegeystayaal shakiga badan ah. haddii dabagal laisku sameeyo maxaa dhici kara is-aaminaadii ayaa meesha ka baxaysa dhegeyste haddaba dhegeystayaal waxaad arkaysaa mararka qaar khaasatan dadka lamaana ah wadaagga ah ama dadka isqaba ayagoo eh, dhegeystayaa eh, waxaad arkaysaa ayagoo qabo oo si joogto u maseerayo ama dabcan dabagal isku haynayo ama laska shakinaya dhegeystayaal inta badan dumarka ayaa sidaas sameeya dhegeyste sidoo kale waqooyi bari waxaa aada ugu badan dhacdooyinka maseerka eh, u sababta uu yahay ama dhegeystayaal eh, dabcan waa laga soo tabiya waqooyi bari dhegeystayaal waxaad arkaysaa maseer xadkiisa dhaafay dhegeystayaal qodobkaas ayaynu kaga hadlaynaa oo ah dhegeystayaal maseerka balse qodobka dooda ayaa ahay dhegeystayaasha aan u bandhignay qeybaha dambena kaga soo qayb qaadan karaan iyo qeybaha dhexe barta facebookna aan u dhigi doona dhegeystayaal lamaanaha wada joogo eh, ayaa ah kuwo iska warhayo oo si joogto ah ula socda dabcan xaaladooda haddaba miyay habboon tahay in aad mar weliba eh, ama in mar weliba laiska daba shaqeeyo dhegeystayaal dabagal laisku hayo maxaa ka dhalan kara dabcan maseeraa ka dhalan kara Eh, dhibaatooyinaa ka dhalan kara dhegeystayaal in laisdhibsadaa ka dhalan karta bay leeyihiin khubarada cilmu nafsiga maxaa ka dhalan kara adin isleeda dhegeystayaal ka qoys ahaan arrintaani dhegeyste waa hagaag qodobkaasan diiradda ku saarayna faahfaahintana dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka warka saacadda kadib ayaad dhegeysan doontaan inta waa hagaag haatana dhegeystayaal haddii aan soo qabto adeega qeybta ah, ka ah barnaamijka ayaynu soo qabanaynaa dhegeystayaal maadaama qeybaha dhexe aan wareysi kaga bogan doono su-aale aan hordhignay isna uu ka jawaabayay maxamed baashan xuseen waad dhegeysan doontaan aan soo qabta adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda isgaarsiinta ee safaricom ayaa macaamiisheeda ku garab taagan dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaalaysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag ka halumin ama cid aan mudnayn inay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo lipana mpesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iidaysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan taleefoonada casriga ee loo yaqaana smartphones keliya waxaa laga doonayaa inay hubsadaan halkii lacagta u dirayaan ilaan horaa loo yidhi hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay u dirayaan dhegeyste haatan adeega hakikisha waxaad ka helaysaa qaybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embese isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaasi kaalumin dhegeyste waana adeega hakikisha dhegeystayaal xaqiiji eh, lacagta aad diraysa inaysan meel qaldan ku dhicin odo- adoo dabcan kala xulanaya ha ama maya haddii lacagta meel qaldan ama magac qaldan kuu soo baxo waad ka gaarsiinaysaa shan iyo labaatan elf riqsiyaad dabcan haysataa waxaad qoraysaa dhegeystayaal ha ama may ama yes or no a ku qoran dabcan haddii ay qaldanta no aad qoraysaa haddii ay saxantana eh, oo magac saxan kuu soo baxa yes baad aad dhegeystayaal rugninaysaa ama aad ku dhufanaysaa dhegeyste halkaas haddii aan uga gudbo eh, adeega hakisha ee safaricom eh, dabcan aan kugu daray waa bangiga n c b a bank dhegeystayaal n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeyo oo bixiya badeecooyin maali- maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka waxaan ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee dhowaan la furay waa business bay square molsly oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada general wayrunge waa bangiga ugu kabaca badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee isli ayaa noqonaysa mid aada uga faa'iidaystaan ama ay ka faa'iidaysanayaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntan xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumo kale bangiyadeed aad tagtid dhegeyste bangiga waxa uu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga dhegeystayaal doonaya inaad kobciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha dhegeyste maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba oo shan lagu sii daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha guryaha oo sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhisma waa deymaha dhismaha bangiyeynta goobta shaqada waa qayb waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiyo iyadoo loo mariyo nidaamka shirkadda dhegeysta ha ka welwelin xaggee lacagta geeya iyo bangiyada igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waxaa baahiyahaga dhegeysayaan daboolaya bangiga n c b a bank dhegeyse waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square moll ama laamaha kale ee sida kenyatta avenue mamanjina city center waa bera street gikomba river road oo dhammaan ka wada tirsan ismaamulka nairobi ama magaalada nairobi ama guud ahaan waddanka ama wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakada n c b a group dot com dhegeystayaal halkaasaan uga gudbaya asagana waa adeega qeybta ama adeegyada qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal qaybihii hore oon dhegeystay ee barnaamijka ayaynu ku guda jirnaa dabcan waxaad dhegeysan doontaan dhegeysta qeybaha dhexe barnaamijka qodob arrinkan aan hordhigna aan wax ka weydiin maxamed baashan xuseen dhegeyste oo ka hadlaya arrimaha maseyrka iyo dabagalka lamaanaha isdabagalo oo isku mashquula dhegeystayaal oo kadibna maseyrka uu ka dhasha dhegeystayaal qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaynu dhegeysan doonaa qodobkaasi ama arrintaasi i dhegeyste daba dhegeyste qadadka aan iraahde qadadka kala duwanna waa idiin firi doonaa markay gorsheegtadu soo dulistaado soo dul istaagtaan iraahde side sagaalkii ama qeybaha dambe ee barnaamijkii qeybaha dhexaad aan fursad idiin siin doonaa qadadka teleefoonadan haddii aan haddii aan idiin dulmaro waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal nambaradaas ayaad kaga soo qayb qaadan kartaan dhegeyste ma dhammaantiin dabcan galab wanaagsan ayaynu idin subax wanaagsan raala noqda dhegeystayaal haddaba lamaanaha wada jooga ayaa ah kuwo iska warqaba oo si joogta ah ula socda xaaladooda dhegeyste haddaba miyay habboon tahay dhegeysta in mar waliba layska daba shaqeeyo ee teleefoonada la baaro ama si kale laisugu mashquulo asagana uu ku mashquulo xaaskiisa uu dabagal ku sameeya dhegeystayaal ayadana mashquul ay ka dhigato oo meeshuu galaba ka dabagasho teleefoonkiisana ay baarto dhegeystayaal maxaa ka dhalan kara arrintaasi ama ka qoys ahaan arrintaani maxaa ka dhalan kara dhegeyste fikirkiina waa noo muhiim barta facebook idaacaddana waad kaga soo raadhiiban kartaan dhalinyarada haysta dabcan ama shakhsiyaadka haysta telefoonada casriga halkaasi kaga soo raadhiiban karta kaga soo raay dhiiban karaan fikirkooda ee qodobkan diiraddan ku saarayna ku aadan dabcan maseerna uu soo dhexgalay waxaan qodob arrinkan la xiriira aan su-aalo hordhigno aan weydiinay maxamed baashen xuseen oo ah qabiir ku takhasusa arrimaha cilmu nafsiga isagoo sidoo kale qodobkan ama su-aalo qaar ah uga jawaabaya arrimaha cilmu nafsi a dhegeystayaal aan dhegeysanna kadibna wareysiga kadibana waxaad maqli doontaan amaan fursad idiin siin doonaa dhegeyste inaan inaad kasoo qayb qaadataan ood fikirkiina ku biirisaan idinkoona qodobka dooda kaga soo qaykaga soo qayb qaadanaysaan miyay habboon tahay in mar waliba laiska daba shaqeeyo lamaanaha iska daba shaqeeyaan sida in teleefoonada la barbaaro ama si kale laisugu mashquulo maxaana ka dhalan kara ka qoys ahaan arrintaani fikirkaaga noo muhiima dhegeystayaal eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hal eber shan dhammaan dhegeystayaal waa idin soo dhaweynayaa wareysigaan dhegeysanaynaa kadibna qeybaha kale ee barnaamijka ayaynu isu gudbi doonaa
maseerka maxaa loo yaqaanaa runaantii maseerka markaad fiiriso xagga cilmu nafsiga laga fiiriyo waxay dhahaan waxaa weeye ee, falcelin dareen dareen falcelinkiisu qofka falcelinayo dareenkaasoo ama xaqiiqi ah ama khayaali ah mala ama wax dhab ah oo qofka u falcelinayo waxaad qiimaynaya xiriir uu qiimaynaya darteed oo soo gasha cabsi inuu qofkaad falcelin dareen sameeyo Ee, masiirka marka run ahaantii ee, waxay dhahaan waa wax xaqiiqo oo jira oo qofka biniaadamka dareenkaas ku dhasha waa dareen qofka bini- ni- qof walba oo ruuxa biniaadama ee, laga dareemo dadka ma hataa xayawaanada ee, waxay dhahaan masiirkaad waa gala masiirkan waxaa keena aslin ahaanba asaaskiisa waxaa waaye in ay timaado saddex shay laba qof oo xariir leh qof kale loo arka inuu yahay ee, khatar ku yahay xiriirka dumar kale ahaya ama rag ay xagga dumarka ka maseeraan ay ka maseeraan dumar kale ama rag uu ka maseero rag kale marka saddex qaybood waa in la helo saddex qof waa inay halkiidad xiriirkii ay soo galaan marka maseerka waa falcelintaas uu qofku dareemayo inuu xiriirkiisi guur amaba xiriirkiisi haasaawaha ay kusugan tahay khatar ku sugan tahay amaba laga xoogi rabo saa darteed ay ay u u timaadaa markaan arrintan ku saabsan ee ee, maseerka marka la leeyahay runtii maseerka noocyadiisu way badan yihiin waa la kala qaadaa nin walba sidaad u kala qaadaa maseerka qaar waxay yidhaahdaan ee, waa qeyb waa laba qaybood ay u kala saaraan qaar waxay yidhahdaan waxaa la yidhaha waxaa la yidhahdaa suspicious type oo ah mid shaki badan ah shaki ku dhisan shaki ku ah- ku salaysan maseer shaki ku salaysan kaasoo run ahaantii la xiriira xagga fikradda qofka habkiisu u fikira iyo habkiisu u arka qofka kale amaba xagga eh, behaviorga oo dhaqankiisa ah oo ku salaysan dhammaantood shaki ku salaysan oo taasna waxay tusinaysaa marka inuu qofkii eh, asigoon eh, wax xaqiiqana aan haynin dareenkiisa aasuu ku dhisan yahay salaysan yahay shaki iyo iyo iyo walbahaarkaas shakiga ku salaysan qaybta labaad waa qayb la yidhaahda reactive type ah oo eh, falcelinta ay tahay inuu qofka eh, aadba arkay xaqiiqa oo ah qof kusoo xadgudbaya xadkiisa kusoo xadgudbaya inuu arka marka labadaas qaybood ay u kala qaybeen qaar ayaa markaan sii kala jajara oo sii kala qaybiyo dhaha qayb waa dareenka qalbiga qaybna waa xagga maskaxda fikirka qaybna waa xagga dhaqanka laakiin saddexdaas waxay usmaadaan labadan ah mid shaki ah oo shaki ku saabsan iyo mid dareen ku salaysan oona dareenkaasna sababay xaqiiqi arrin dhab ah marka taa iyada waxay haddana usii usii ku xirinta ay dhahaan ugu masega ku dhacaa laba stage ama laba w- laba wada wuu maraa wadada koowaad waa inuu dareemiyo inay khatar soo socoto waata khatartaa ruux walba dareenkiisu way kala tahay dadaa jira dad qaba Eh, tusaale ahaan nin baa reer leh ama waa nin baa xariir wata Ka- dadka cidilan kasoo qaadan oo wada degan oo reerka ah marka nin baanu arkaynin haddaa la yidhaahda eh, xaaskiisa lagu yidhaahda waad quraxsan tahay aanu arkaynin dib iyo nin haddaa nin kale xaaskiisa ku yidhahda waa quraxsan tahay ku yidhahda taa iida dareen ka qaada marka iday ku xiran tahay qofka dareenkiisa iyo jow xaaladii maraysa waa inuu dareen jiro tan labaadna dareenka haddaa la xaqiijiyo ee habkii falcelintii wixii ku saabsan uu qofka ka samayn kara marka labadaas qaybood hadaan kusoo kobo su-aashaada oo ah meeqa qaybooda loo kala saaraa waxaan dhigi karnaa labadaas qaybood qayb shaki ku salaysan iyo qayb xaqiiqi ah oo dareenkaba aad ku salaysan yihiin masiirka khatar way ka dhalan kartaa oo khatar wayuu leeyahay haddii xadkiisii uu ka baxa ee qayb oo la yidhaahda ee waxaadba gaari karaa pathological yani xad waxaadba gaari karaa shakiga waxaad gaarsiin karaa qof qayb jiri ah ooba qofkii dhimarkiisaba waxyaala saamoyin aad u keenaya gaari kartaa qaybna waxay dhahaan masiirka barqaarkii waa qaar wanaagsan oo oo oo keeni kara xiriirkii inuu sii fiicnaado oo dadkii ay isku dayaan inay xiriirkooda ilaaliyaan hadda ay isu sheegaan ama nin walba ninka kale dareenka qabay isu sheego oo si ay ku ilaaliyaan marka qaybtan eh, ku salaysan eh, ooba gaarto xumaadiisa inay dhib keento waxay sabab u ta- waxay waxay suurtagal inuu guurka burburo qaybtan eh, khatarta ah eh, maseerka inuu guurka burburo waxaa dhab- waxaa imaani kara haddana inuu labada qof qof kamid dhibaatooyin la gaarsiiyo jirdil amaba hataa maro- marar qaar qofkiba la dila maseer dartii loo dila marka marar xadka ka baxa ayaa jiro xanuun gaari kara maseerkii maseerka waa wanaagsan yahay waxay waxaa la dhihi karaa oy oy oy oy ku qiyaasaan inuu qofka maseerka fiican yahay Eh, waxay dhahaan wuxuu leeyahay maseerka arrimo eh, wanaagsan oo adkeeya eh, xiriirka xiriirka labada qofo مثلا qofkood uu qofka ka nasiiro taas iyada inay tusiso inuu qofkan ilaashanayo uu jecel yahay oo xariirkiisa rabay inuu inuu sii weynaado qofka kalena u dareemo hadduu la qaato si wanaagsan ay isku dayaan markaan inay xariirkoodii hagaajiyaan waxaa kaloo samayn karaa inuu qofka dareemo in la jecel yahay amaba qofkii masteerka qabay inuu qofkii jecel yahay qofkii kalena la qaato sideeda u aamino inuu qofkii jeclaanta ay tahay waxaa kaloo keeni karta inay guurka nagaadiso oo dad xariirkii uu wanaagsanaado oo si fiican aad u socdo waxaa kaloo keeni kartaa marka in laiska ilaaliyo ama xaduud la yeesho labada qofba ay isku dayaan markaan qofkii laga masteeray isbedela dabcigiisa bedela si aad u ilaaliya guurkiisa xuduud yeesho si ay masteer kale ku imaanin ama qofkii asaga wuxuu ka masteeray ay u suurtagelin marar qaar waxaa waxaa ka sabab tusaalahaan marar qaar hadday gabadha maseerto ninkana gabadha aada isu jecel yihin marar isuma rabi inuu guur kala gala sababtii awgeed ama gabadha isjeclaya awgeed inuu u joojiyo ama dhibaato kala sii gurigii ay ku imaanin uu isku daya inuu markaan guurkii ilaaliyo marka waxyaala fara badana laga faa'iidi karaa in uu maseerka keeno haddaa loo fiiriyo qeyb wanaagsan laga fiiriyo oo labada qafoodna isku fahmaan marka dhinaca wanaagga dhinacaas ay ka muujiya badi inuu guurkii ilaalinayo xariirkii wanaajinayo jaceylkiina labada qof isku qabeenna ayuu u keeni kara faa'iidooyin weyn astaamaha hadda waxaa didan ma laha laakiin labada qofoo wada joogo ama labada qof oo xiriirka leh waxyaala fara badan ay iska dareemi karaan biniaadankana waxay dhahaan waxaa yidhaa waxaa la yidhahdaa attachment style oo habkii dadka ay isu xariiriyaan ama kalgacalkooda isu xariiriyaan nidaamo kala duwanaa jira dad ayaa jira in ahaanba qofkii la xariiraan amaba qofkii wada joogaan aada iyo aada qalbigooda u siiyo kalsooni buux la siiyo oo is yidhaahda qofkan wax adiga ku dhibaatay kuu keeni mahayo qaar ayaa jira marka iyagana shaki ku abuuran laakiin shakigooda aada badan yahay idayba qofka la joogaan oo oo ay aaminsan yihiin shakina aada ku dhex jira qaar ayaa jira iska ilaaliya ayagooba xiriir wanaagsan leh ama guur leh qofkii kala iska ilaaliya oo cabsi un mar walba ay ku jirto oo isleh ama lagu niyajibayaa ama lagaa tagaa ama marka waxyaalaha asaaska ah dee dadkaay ku xiran tahay qof walba xaaladiisa ay tahay biniaadanka isku dabci maaha isku dareenna maaha marka labada qof oo wada joogo marka tii awgeed waxyaalaha astaamaha lagu fahmi karaa amaba ka qayb noqon karo waxaa weeye labadii qof in ay oo wada joogtay oo guri wada joogtay tusaale ahaan oo wada joogeen in ay sir kale yeeshaan oo wax kala qarsadaan qof kale waxay ku dhalin kartaa inay tuhun aad qofka kala qaado tusaale ahaan hadday gabadha ay la cabsato amaba wakti walba la orado telefonkeeda oy hadday masquul aadi iyo hadday qabayso aadi ay telefonkeeda gudaha la gasho dadka ah dadka shakiga badan cabsi ayaa geli karta way dhihi karaan qalbigooda soo geli karaan maxaa keenay inuu qabkaan meeshaan la gala telefoonadii amaba hadda qaar wakti hadda la joogo waxaa la sameeyaa in security partners aa lagu xiraa telefoonada iyada shaki way keeni kartaa ilaa uu qofka labada qof hadday isu furan yihiin marka hadday sir dhexdooda imaado wax la kala qabsado xad la kala yeesho laba guri wada joogto way keeni kartaa marka inay shaki ay keento aya waxaa kaloo keeni karaa wakti telefon soo dhacay oo markaan qofkii kale la cararo la baxa asoon qayle ka cararin laakiin amaa lagu maqlaa darteed u baxa meel kale la gala meesha qabayska la gala amaba meel aan aan ku habboonin hataa loo lagu hadla inuu luwaal ama banaanka wa way keeni kartaa sababtaas shaki inay dhaliso waxaa kaloo keeni kara wakti aan waktihayn nafteeda waktiha telefoonada soo dhacaa nafteeda shaki keeni kartaa marka ay waxaa kaloo shaki keeni kara oo qofka labada qofba qofas ahaadaba qofki kale oo wadaagiisa haduu telefon u dira wakti walba busy yahay tusaalahan haday kala maqan yihiin laakiin waktiga siinka telefonka soo dirta laga yaaba in uu habeenka damaala siinka engaged yahay qofki shaki dadka shaki badan waa gelaya oo isdhihi karaan qofkan gurigeed ugu tagtay waktigan waa lix saaxbinimo maxaa keenay inuu hadla amaba online ahaada shaki way keeni kartaa markaan khaasatan shirkada waxaa sii badiyey aaladahan social mediaga amaba la isticmaala absyaalkan la isticmaalaya aada iyo aada haddana usii badiya marka waxyaalo fara badan oo waxaa la xiriira amaba dad ka ajnabin tusaale ahaan qofkii guurka ama xaaskiisii amaba ninkii in lagu arka qofka ajnabi tusaale ahaan inuu meel keli ah la ahaado ama wakti shukaansiga amaba wakti aan aan munaasab ahayn oo qofka kale la joogo inuu qof kale la xiriiro marka wax lasoo koobi kara maaha waxay ku xiran tahay xaaladda uu qofka ku jiro dadka ma dad guur ku jiraa ma dad xiriir umada socdaa laakiin astaamaha waa aad iyo aad ay u fara badan yihiin haddaa intaa kasoo koob reerka hadduu xadka ka baxa oona la xajin waaya sababba uu keenayaa inuu qoysku burburiyo burburin kilaxmaa inuu hataa naf gooyo waa sababi kartaa maxaa yeelay markaad fiiriso amaba idaacadaha badi aad fiiriso waxyaalaha lasoo wariyay waxaa kamida qof qof gubay dumar oo ninkeeda gubtay amaba nin naaftiisi iyo caruurtiisi laay masari karte marka haddaan la xadidin oon la xajinin oon laga hadlin oon intii meel dheer gaarin xal loo helin waxay keeni kartaa inay dhibaato weyn fara badan guriga ay dumiso amaba dad dhiigba la gala ayay keeni kartaa maseerka waa sidan u sheegnay qofku wuxuu maseyraa markuu arkay in uu waxaad lahaaday ama lahaanshadiisii ama waxaad qalbigiisa milkiyey inuu arkay inay khatar ku tahay khatar xaggii noloshii khatar xaggii dhaqaalihii khatar xagga dhinac walba u arka hadduu u arko oo qofkii kale laga shakina aad isku dayin inaad xalkii aad soo dejiyo ama qofkii kalba qalbigiisa soo dejiyo la hadla aad ixtiraamo taxgeliyo haddaa isku dayin oo xadka ka baxa oo lasii tuso qofkii asaga ahaa aan dan loo yeelin loo aaba yeelin ama lagu sii jejeeso marmar qaar waxay keenaysaa inuu qofkii iisu bedelo maseerkaya iisu bedela carab caraday iisu bedelayso marka inuu argoosi samaysto oo qofkii ka argoosto argoos marka lababa meel waaye in qofkii laga maseyrayo qofka saddexaa dhibaato loo geysto la raadiyo maahin marmar inba loo kaca qofkii wada joogeen guriga wada joogeen lagu kaco dhib loo dhibaato loo gaarsiiyo marka marar qaar marka taasaa sababayso inay qofkii binaadankana markuu hinaaqo oo qalbigiisa u hinaaqo waxaa weeye waxaa ka qaalib noqonaa dareenka asaga maskaxdiisa fikirka amaba naxariista ahayd oo qalbi jilacay waa waa waa lumaya marka waxaa keenaysa marka inuu qofkii argoosasho samaysto waxaa weye waktigaas qaalibkiisiba iyo dhimirkiisiba shaydaan baa ka qaalib noqon kara inuu markaa xad aan waxaad dhaafeen aad sameey caruurtiisa ku sameeya qof kale ku sameeya marka waxaad arkaysaa qof inuu baxa saliid soo soo kululeeyo soo ido burani adu qofka kale ku shubo dushiisa ku shubo dhibaato fara badan ay u geysato marka sidaa si lamid ay raggana marar qaar sameeyaan inay bilaabo qaataan ama baandad lasoo qaato oo qofkii kale lagu dhufto oo meesha ida nafta looga gooyo marka run ahaantii maseerka xad markuu ka baxa oo isdhaha qofkan qofkan waa ku yasihayaa waa ku yaraysanhayaa qiimuu kaa qaadihayaa ixtiraam iyo taxgirin kuma hayo dareenkaadina kaama dhegaysanayo kulma qaybsanayo marka adigana marar qaar qofka wuxuu iska dhidhiciyaa waxyaaladii qofkan lasoo maray waxyaaladii qofkan lasoo maray xaaladaha ayay ku xiran tahay qofaa laga yaabaa dadka inay isla soo mareen dhibaatooyin fara badan isla soo gudbeen meel fiican hadda marayaan marka tii ilid ay u keentay marka dana inuu dhaha bee aniga lii yeelay xaaladanaanba soo marin intaan marxaladaan soo marnin laakiin biniaadanka wakti walba wakti walba xaalad walba la joogo waxay u baahan yahay tan koowaad in la taxgeliyo in la dhegeysto in dareenkiisa nafteeda laga dhegeysto oo laga maqla adiga oo hadda muslimka muslimiinta amaba anaga waa waa waa waa waa la ogolyahay xalaal waa inuu qofka qof kale guursado laakiin haddaa ay dhacdo maseyrka maseyrka taarikhdiisu way dheer tahay waktiga saxaabada ay dhacday waktigii nabiga calayhi salatu salaam ayay dhacaysay laakiin wax la xalilinayo weya oo laga hortagayo oo dhibaato inuu gaarsiinin ama qofku dhibaato geynin marka qofkan dee aqoon darra diineed ay jirto oo aqoon diinta maxaa yeel asaaskeenna iyo jiritaankeena waa diinta marka tiideed hadday yar tahay oo qofkii aad un iska dhaadhiciya adiga baa khatar ku sugan lagula qaybsada ninkii lagula qaybsada maalkii lagula qaybsaday hantidii wax walba iska dhiciya marka waxaad u arkaa tiideed oona lagu taxgelinin inuu aasi aad sameeyo argosi aad sameeyo marka waxyaalahaas dhibaatooyin waxaa kaloo qeyb weyn ka qaato waxyaalaha la fiirsado amaba barnaamijyahan laga fiirsado t v-da laga fiirsado oo maseerka wax kale aan ka hadlin oo habka maseerka loo maseyraya oo laga keena dhinacyahan eshianka amaba indiga ama dadkan indhaha yarta barnaamijyo ayaa jira musalsal oo badi hadda waktiga dhulka kusoo batay khaasatan dhulka soomaalida waxaa kusoo batay waxyaala fara badan maxkamida qaybo fara badan oo la tarin kara ayaa jira marka kii ayagaha gabadha haday aada u fiirsato oy aada ula socoto waxay keenaysaa marka inay maseerkeedii hadayba diina celinin inay maseerkeeda zaayidbo marka waxyaalaha fara badan ayaa keeni kara inaad maseerka si xad dhaafo dhibaato weyna aad keeno maseerka waa wax dareen bini aadam ku dhaca waaye marka haddaan loo helin cid xaliso ama cid loo sheegtoo xaliso haddaan loo helin waxay keenaysaa dhibaato marka labada qof oo wada joogto waxaa jidkeeda ah hadday soo dhex arrin maseer oo kale kasoo dhex baxda in loo heli karo dad haday ayaga xalin karaan inay xaliyaan ayaga dhaafin haddii kale in ay ay loo gudbiyo qayb kale oo sida odayaasha labada dhinacba ka hadli karto oo xallin karta in la helo hadday taa mari wayse meel kale oo xukuumadda ama dawli ah oo haddana arrinteeda dhexgeli karta in la helo maxaa yeele sababtoo ah labadan qof wixii laga maseero waxay maseerka keeno waa wax dhexdooda ah qof qofka kale ka shaki marka qofkan qofka kale hadduu ka shakiyo waa in uu shaki iyaed hab ku bixin kara jiro amaba hab aad ku xallin kara la heli kara si ay markaan u gaarin tusaalaan ninka hadduu maseero ka maseero inay inay leedahay ninkan inuu xadkiisii ama waxyaalihii dhibaato u keenaya amaba ka maseyr siinaya maseergelinaya inay gabadii ka ilaaliso oy gurigeedii iyo nafteedii iyo iyo maalkiisiba ay u ilaaliso sidii si lamid ah ninka hadduu rabay in uu tusaalahan guursado waa inaad ku ixtiraamo kulana tashado inuu isku dayo in aad markaan wax xaaraam ah oo ay ka maseyri kartaa wix xalaal oo laga maseyraana waa in aad ninkii ka dhaadhiciyo habkaasi maxaa tusaalahan waxaa dhici karta inay qofkii maseerka ka keena in qofkaa lala qaybsanayo ama hantidiiba la qaybsanayo marka ninka ragga ayaan la rabaa xaalad aad ku heshiisiiyo amaba arrinta iideed qofkii wada joogeen aad aada ugu dhici hadday tahay dhibaatada ka imaadayso guurka labaad iyo guurka horo dhibaatada imaan haday badan tahay inay dhibaatooyinka imaadeen haddana waa inuu xal u heli kara iyo habkii ugu habboon isaga qof walba isaga garanaya labada qofoo wada joogta ayaa isgaranaya sida ugu wanaagsan ay ku wada joogi karaana ama dhibaatooyinka ka imaani kara dhibka dhexdooda yeelana ayagaa qiimeyn kara marka taa iida ah inuu ruuxa qofka qiimeeyo ama dumarka gabadha qiimeyso ama ninka ragga qiimeeyo hadday ka badatana ahalkii ay u gudbiyaan ama meeshii ugu habboon oo xallin karta loo geeyo si ay dhibaato ku dhicin mar walba waxaa weeye tan ugu horreyso in naf la badbaadiyo in naf la badbaadiyo ooy naf dhibaato ay gaarin oo naf la dilin amaba qof jirdil aan lagu sameynin qof oo ahaadaba in taa taa ugu horreyso marka labadii dhinac hadday taa og yihiin oy is ilaaliyaan waxaan filaya in laga badbaadi karo kan ugu koobaad horta waxaa weeye wacyo bulshada in la wacyigeliya ugu muhiimsan maadaama anaga muslim nahay soomaali nahay waxaa aada iyo aada u muhiimsan horta in bulshadii lagu wacyigeliyo ninka hadduu rabo inuu yani guur labaad tusaale wax laga maseero guur labaad iyo xariir aan guur aan xalaal ahayn way kala yihiin gabadha guurkan xalaash ahayn hadday ninkeeda ku dareento maseerkeeda waa maseer loo arka ninka inuu taa iida ad ad ad ilaaliyo oo gabadhii iidaheed ad ku ilaaliyo kuna xushmeeyo hadday guur xalaal tahana habkii ayaga ay ka tashan karaan oy ka habeyn karaan ay ka tashadaan marka tan u horeyso tan u horo waxaa horta bulshada in la wacyigeliyo oo xag diini laga wacyigeliyo culummo iyo madax cid walba ay wacyigelin la sameeya oo looga diga dadka in aad masiir u geynin inay naf gooyaan ama ay naf ay jirdilaan qof jirdilaa taasida tan labaad waxyaalaha aaladahan faraha badan oo hadda socdo la isticmaalo oo si wanaagsanna wax badan lagu qabsado dhibaatooyin fara badanna keeno guryaha dumiyana tiideed inay xad la yeesho khaasatan hadda telefonada guryaha lagu haysto oo wakti walba la xariiro ood arkaysa ama nin gurigiisa joogo oo wakti aan wakti ahayn xariir hadal ku jiro ama chatting ku jiro ama gabadha sida camal ay xaaladaas ku jirto nin walba aad ku mashquulsan yahay in tiideed ay u yeeshaan nidaam guri walba ayaga nidaam yeeshaan nidaamka isku ilaalin karaan qof kale isku ixtiraami karaan nafteeda qofkii dad dad shaqaale ayaa jira gabadhaa jirto dad kale la shaqaynayso oo laga yaabaa inay dad badan ay dhexgalayso tii iideed haddana waa in ay labadoodii xad ku yeeshaan oo nidaam ku yeeshaan oo ka tashadaan habkii iyo dadkii la xiriirahaya iyo waktiga la xiriiri kara iyo waktigii shaqadada lagala soo hadli kara waxyaala fara badan haddana lagawada tashada muhiimada weyn waxaa weeye labada qof oo wada joogto sida ay ku badbaadin karaan gurigoodii iyo xiriirkoodii inay ka wada tashtaan oo inay ka heshiiyaan oo waxay ku tashteen oo xalaal ah in ay fulin karaan qofkii kale hadaad fulin intaad dhibaata ay keeni kartaa marka dareenka maseerkan kan dhibaatada keenaya aada iyo aad ayuu xun yahay in looga digo kan keeni kara inay labada qof si jeclaadaan oo gurigoodii si wanaagsan usi ilaashadaan taa iyadana waxaan leenahay waxa waxaa ku habboon in la xoojiyo laakiin waxadka ka bixin cudur uu gaarin ninka waa inuu dareemo gabadha xaaladeeda gabadhana ay dareento ninka xaaladiisii wax dhibi kara wixii dhibaato u keeni kara nin walba xad uu ku hinaaqa ayaa jira laakiin taa iyada maadaama muslim la yahay wax walba la cadeeyey wax walba ay cad yihiin wixii ka reeban ninka ama gabadha labada isla joogta wixii ka reeban oo banaanka iyo wixii u banaan xaaladahay ugu banaan yahay oo wax cad marka run ahaantii waa dareen u baahan in laga warqaba inuu jiro la ogolaado inuu jiro haddana la ogolaado in la taxgeliyo si uu dhibaato fara badan aad u keenin waa sida xinaaqa oo kale dirifka oo kale waa dareen dareemaha ka mid ah oo xambaarsan intaasoo dareen waa xambaarsan cabsi dareen xambaarsan hinaaq xambaarsan walwal fara badan xambaarsan xambaarsan yani inuu revenge amaba aargoosasho xambaarsan waa marka laleeyahay maseerka dareemo fara badan ayaa isxambaarsan oo haddaan haddaan haddaan haddaan la helin irid lagu xaliyo la helin dhibaatooyin fara badan bulshada u keeni kara marka tiidas wacyigelin in la helo weya haddana labada qof oo gurigooda degan markay isguursanayaan iyo markay la wada nool yahaba nidaam ay wada joogaan oo nin walba mas-uuliyadiisii iyo wixii laga rabay ilaaliya in la heli karo runaantii horta telefoonada la kala qarsado dhibaato ay leedahay haddaa liisu dhiiban dhibaato ay leedahay labadaba marka waxay ku xiran tahay qofka qof walba asagay ku xiran tahay xaaladiisa iyo rag rag rag badi ma daaya ragga guur ragga haddaad guur ku jiri haddaad guur ku jirinba qaalibka waxa shukaansiga badan ama xiriirka badan waa ragga dumarkana waa lagu helaa waktiya hadda u dambeeya waxaad arkaysaa qof xiriir guur leh tusaale ahaan oo guur ku jiro oona xiriir kale oo wada sheekaysa hataa hadday ficil xun u dhacaynin laakiin xiriir iska u eg shukaansi ama hadalla la dhihi kara waa hadalla keeni kara inay xumaato ka dhacda xiriirka lagu sameeyo telefoonada dhibaatada waa keenta marka adiga waxaa habboon ma la heli karaa marka laba qof oo isku kalson oo isdhihi karta telefoonadeenna ha isu furnaadeena baswaadhaha ha isu furnaadeena ama kala qarsanin ma la heli karaa taa iyada waxay ku xiranta marka ninka isaga haddaad ku heshiiyeen labadan qof inay labadooda kala yihiin oo cid kale ama guur kale u soconin oo shukaansi kalena aada rabin asaga iska warqabo boqol kiiba boqol aaminsan yahay waa wax waa wax la dhihi kara oo wax la dhihi kara waa wax lagu badbaada laakiin tii idad ma suurtagal ah marka tan muhiimadda waxaa waaye oo aad iyo aad labada qof hadday isguursadaan iyo markay guur jirin waa ay kala tahay labada qof oo hasaaba iska jirtoon guur ka lahayn wax xadidan oo go-on maaha wax iisu xirina maaha nin walba xaatun raadinaya nin ku qanca in uu ku dego oo reer ku yeesho uu raadinaya taas xad ma laha laakiin idayba habboon tahay marka in nin walba asaga is xushmeeyo naftiisu xushmeeyo qofka kale oo xiriir kala lahayn xushmeeyo iday aadaabta islaamkana la ilaalinaya ay sameeyaan labada guur joogtana haddaaba guur la joogo ninka guurka raba naftiisa oo naag dumarka inuu guursado raba waa inuu gabadhan uu la joogo ilaaliya xaqeedii ilaaliya sumcadeedii ilaaliya cishqigii iyo jaceylka labadooda u dhexeeya ilaaliya si ku ilaalinaya asagay u banaanta inuu guursado maxaa yeelay hadday dareenta in gabadhan gabadha qof aan la guursanin weli laga jecel yahay ama looga dhaqaalo badan yahay ilaalinteeda iyo daryeelkeeda hadday dareento dhibaato fara badan ayay keeni kartaa marka isu dhiibitaanka telefoonada laisu dhiibta dhibaato ay leedahay waxbaa soo boodi kara waxbaa dhici kara maxaa yeele qofkan sirtiisu meeshay ku jirtaa fara badan qof bay wada shaqeeyaan hadal erey aan fiicnayn kusoo qori kara ama wadaday mar is arkeen aan hadallo kusoo qori kara tiida hadduu ninka arka waxaa sababa inuu gurigi burburo sidii oo kale raggii way ku dhici kartaa tan ugu horreysa muhiimaddu waxaa waaya in haddaa cabsi ilaahay jirto oona liis ah oo liis aamina laakiin wakti waxyaalaha waktiyaalka shakiga keena ama xaaladaha shakiga keena liiska ilaaliya ayaa muhiim marka sidoo aan dhihi karo saanaa fiican hadda ma laha waxaa waxaa fiican wixii labada qof ay ku heshiiyeen aan dhihi maseerka waxaa lagu xakameyn karaa in in liis aamino ha lagu aamina adigana is aamin oo is ilaali waaya nin walbana uu is ilaaliyo xad yeesho cidi guur leh xadkeeda ilaaliso oo wax maseerkeena iska ilaaliso si ay markaan qofka kala shaki u dhalilin hadday haw hawl kale ama xiriir kale kusoo reerka kusoo dartami karana tala ay jirto labaday oo iisoo horreysa ay tala dhexdooda jirto isku ixtiraamo hadde hadday dhibaatadeeda fara badanto adigoo aragtay inaad hal ku ekaatana oo hal kaa badneedna iyadeed inaad ku ilaaliso isku ixtiraamto muhiimaddu waxaa waaye in shaksi ay ku xirantahay labada shaksi inay is ilaaliyaan is aaminaan isdhowraan nin walba ninka kale u ixtiraam ayaa un ugu ilaalin karaan fila waxaan u dari lahaa walaalaha soomaalida oo wada degan oo wada joogo weli reerka dadka leh waxaan dhihi lahaa in ay tan ugu horreyso ilaahay ka cabsadaan kadibna ay is ilaaliyaan liisna aamino gabadha ay ka ilaaliso ninka u ilaaliso nafteeda iyo hantidiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa u ilaaliso ka ilaaliso waktiga hadda la joogo waxaa weeye qofa adiga waa lisoo raadsadaa dhibaatada waa lagu keeni karaa laakiin adiga inaad leedahay ayaa la raba gabadha ay leedahay xad ay leedahay oo ciddii isku dayday in ay kusoo xadgudubtana laga arkaya falcelinteeda in ay iska reebayso oy leedahay ma ogole arrintaa inay dhihi karto xad leedahay ninkan hadduu arko gabadhiisii oo is ilaalinayso is xifdinayso isagana waxaa weeye inuu ugarabsiiyo oo markaan shaydhaanna aad ugu ugu ugu ugu weli noqonin oo aad iyo aad u ilaaliya habboon ragga sida camal ina iyagana ay aad iyo aad isu ilaaliyaan ragga dadkan yaryar amaba daada soo baxaysa oo reerka raadinaysa oo guurka rabta naftooda waxaan leenahay hab nidaam ah oon dhibaato keenaynin wixii badi markaad fiiriso waxyaalaha dhibaatada keenaya xadka bixina waa wixii aadaabta diinta islaamka ka baxsan ayaa dhibaatooyin fara badan keena waxaa masari keena waxaa yila gabar nin gabar wiil baa isdukaansanaya duur isla aadaya ama meel goone wada tagaya mar kaleo ninka nin gabadhii nin kale ku arkaa dhibaato fara badan aan ka nacsana laakiin haddayba haasaawaha iyo wadatashigu hadday ka socoto meel lawada ogyahay ama waalidkaba ogyihiin ay tahay waxaan filayaa in uu dhibaato fara badan keeni karo marka waktiga casriga ee isbedelahaya adduunka habkii dhaqashada habkii hasaawaha habkii hadalka habkii sheekada wada bedelmaya tiyaa markaan sabab keentay marka in waxyaalo fara badan oon awal la garan jirin ay dhacaan marka tii idad waxaa un habboon naf in la ilaaliyo jirdilna aan qof lagu samaynin labadii isfahmi waysa oo iska shakisa waxaa u habboon inay nabad ku kala tagaan ayoon dhibaato isgaarsiin marka farintay waxaa waaye naf aan la dirin jirdilna aan la samaynin ha la isbaadbaadiyo ha la is aamino nabadna ha lagu wada joogo
waa tahay dhegeystayaal oo aad maqlaysaan aan malaya maxamed baashin wuxuu leeyahay hal isbadbaadiyo aan laisdhibaateyn jirdil aan la samayn aan laisgubin dabcan dhacdo dhowaan ayay ahayd markii magaalada gaarisa ama laba maalmood laba cisho ka hor markii dhacdan nin lagu gubay ismaamulka gaarisa taasoo ay gubtay xaaskiisa laba carur u dhashay dhegeystayaal haddaba waa in lais xushmeeyo wixii la kala tabanaya dhegeystayaal si hoose loo xalaya dhegeystay ayuu leeyahay maxamed baashin xuseen dhegeystay haddaba maxaa ka dhalan kara maxaa ka dhalan kara isdabagalka ama isku mashquulka badan haddii lamaanaha ay sameeyaan dhegeystayaal lamaanaha wada jooga ayaa kuwa kuwa ayaa ah kuwa iska warqabo oo si joogta ula socda xaaladooda dhegeyste haddaba miyay habboon tahay in mar waliba la iska daba shaqeeyo teleefoonadana la baaro maxaa ka dhalan kara qoysahan arrintan dhegeyste eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber nambarka kalena waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan barta facebookana waa kaga soo raayay dhiiban kartaa dhegeysta waan idin soo dhaweynayaa dhegeystayaasha qadadka teleefoonada soo wacaya ee ugu horeeya ee aan fursadda siinaya barnaamijkana doonaya inay ka qayb qaataan hallow star f m waa hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay sidoo kale dhegeystayaal ayaa dabcan kaga soo raay dhiibtay bartaasi ee facebooka dhegeystayaal ee idaacadda star f m waa hagaag dhegeystahani waxawaxaawaay magaciisa dabcan aamiin ayuu kusoo koobay dhegeystayaal waxauu leeyahay waxaa ka dhalan kara kalsooni xumo waana bilowga burburka qoyska ayuu leeyahay waxaa wanaagsan wax wanaagsan maaha ayuu leeyahay in taleefanada la barbaaro dabagal laisku sameeya ama laisdhibaateeyo ayuu dhegeystahaasi leeyahay dhegeystahan kale waxauu leeyahay asalaamu calaykum waa maxamed macalin oo ku magac dheer muudde oo jooga xagar dheer haddii aan fikirkayga ka dhiibto waxaan dhihi karaa ayuu leeyahay mar haddii taleefon iyo isdabagal ama layska daba shaqeeyo dhegeystayaal waxaa imaan kara wax imaanay wax meesha yaalla ma leh ayuu leeyahay dhegeystayaal oo la kala tegayaa dhegeystayaal hala kala yaacay noqonaysa arrintuu leeyahay maxaa keenay haddii aan laisku dulqaadanin laisku mashquulana qaladaad badana imaani kara ayuu leeyahay dabagal badan haddii la sameeyo waa in laisku kalsoonaaduu leeyahay cidnana aan la dhibaateen dhegeystahaasuu leeyahay dhegeystaha kale wuxuu magaciisa kusoo koobay xuseen qoraalkiisana uu yaryahay wuxuu leeyahay waxaa ka dhalan kara shaki iyo dulqaad la-aan dhegeystayaal oo dhibaataha meeshaas kasoo bixi karta ayuu leeyahay oo wax weyn dhibaato weyn ayaa arrintaasi ka dhalan karta ayuu leeyahay dhegeystaha dhegeystayaasha qadadka telefoonada marka la xasuusinaya waa efer toddoba efer laba saddex shan efer efer sagaal efer namarka kalena waa efer toddoba sideed efer hal efer shan hal efer shan bal haatan haddii aan soo qabo soo qabto adeega qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal waa shirkadda isgaarsiinta safaricom waxayna macaamiisheeda ku garab taagan tahay dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay dooneysaa inaysan lacag kaa lumin ama cid aan mudnayn ay ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si ay u xaqiijiyaan magac qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu diraya lipana empesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan telefoonada casriga ee loo yaqaano smartphones kaliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagtu u dirayaan ilan horaa loo yiri ama loo dhahay hubsiina halbaa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste dhegeyste haatan adeega hakisha waxaad ka helaysaa qeybta sim tolkit ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesa isticmaalaya waxaa usoo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada kaa lumin dhegeystayaal haddaba xaqiiji dhegeystayaal lacag markaad diraysid oo waxaa ku soo baxaya ha ama maya ama yeesir no dabcan hadduu qaldan yahay dhegeystayaal no aad leedahay haddii aan nambarkaad u dirta uu saxan yahay magac dabcan kuu soo baxayo yees baad leedahay dhegeyste sidaas baa dhegeystayaal aad ku xaqiijin kartaa lacagtaad dirta dhegeystayaal inaysan meel qaldan kaaga dhicin dhegeyste aan kugu dara waa bangiga n c b a n c b a bank waa bangi si buuxda ula shaqeeyo oo bixiyo ama si buuxda u shaqeeyo oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka waxaan uu ku naaloonayaa inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee cusub waa business bay square mall slee oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga waddada generaal wayrunge waa bangiga ugu kabac badan waddanka dhanka laamaha laanta cusub ee slii ayaa noqonaysa mid aad uga faa'idaysatid ama mid ay ka faa'idaystaan ganacsatada xaafadda waayo xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada aado ama xarumo kale aad bangi tagtid ama bangiyaal kale aad tagtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaas adigaha dhegeystayaal doonaya inaad kubciso ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha dhegeystayaal maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan lagu daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga iyo sidoo kale toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqada waa qeyb ka mid ah xaalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiya iyadoo loo marayaa nidaamka shirkadaha dhegeysta haka welwelin xageen lacagteeda geeyaa haka welwelin arrintaasi iyo bangiga aad kala qeyb qaadanayso kobaca ganacsigaaga ama kaala qeyb qaadanayo kobaca ganacsigaaga waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a haddaba ka faa'iideysa waxaad booqan kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamanjina city center wabera street gikomba river road oo ka wada tirsan ismaamulka nairobi dhegeystayaal ama guud ahaan waddanka ama wac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar ama emailka contact at n c b a group dot com iyo ama booqo shabakadda n c b a group dot com dhegeystayaal halkaas haddii aan kaga gudbo adeegyada qeybta ka ah barnaamijka dhegeystayaal qadadka telefoonada mar kale adiin dulmara waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan nambaradaasna waa soo wici kartaa dhegeysta hallow istaafim dhegeystaha qad ku jira soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow bal codkaagana kor u qaad sifa aan kuu maqlo sidoo kalena dhegeystayaasha dhagta ku raaricinaya ku maqlaan dabcan codka kor u qaad taleefonka af kuu dhawey dabcan barnaamijka waad la socotaan filayaa inkastoo weli codkaagu hooseeyo gudagal haye waan gartay waa tahay waan gartay
waaye in lagu dulqaato way ku jirtaa صح
in la isku duceedo duceedo la iscaadilna way ku jirtaa ma garan si wanaagsan annaga hablaha daanaana boqolkiiba sagaashan iyo shan waxa waxaa jiro cudur annaga nagu jira an la qaado beer ma garan waa tahay daawo ma leeyahay cudurkaasi wallaahi walaalkay daawo malaha anuu isoo maree daawo malaha walle waan garsay waxaa waaye cilladaas in lagaa reebo waa jir cilladaas inago naag hataa dabcan culummada way ka hadleenaa layidhi hal isxakameeyaa layidhi labada dhinacba ama hala caroonina waxaas waxaa- been kuma sheegayo lama xakameyn karo waxaa waa waali ahaan baa lagu qabanaa ma garan waan garsay
dareenka waxaa lagu ninkaas inuu naagtaas
nasaaxo qadka ayaa ka goya dabcan hal isxakameeya dhegeystay maadaama haddii la masaaraa xitaa dhibaatooyin qaar aan la geysanayn sida dil ama qof in la gubo dhegeystayaal sidii dhacdo dhowaan ay dhacday ka dhacday ama laba cisho ka hor ismaamulka gaarisa haddaba sidee lagu xalin karaa arrimaha qoyska dhegeystayaal ee la xiriira ah, ama sidee looga gudbi karaa isku mashquulka lamaanaha dhegeystayaal lamaanaha wada jooga ayaa kuwa ayaa ah kuwa isqaba iskawana waa iska war qabo si joogtana ula socda xaaladooda haddaba miyay habboon tahay in mar weliba laiska daba shaqeeyo oo dhegeystayaal laisku mashquulo tusaale ahaan in teleefanada la barbaaro maxaa ka dhalan kara ka qoysaan arrintan fikirkaaga noogu reeb dabcan eh, qadadka teleefoonada iyo sidoo kale barta facebooka dhegeystaha qadka telefoon ku jira ayaan fursadda siinaya intaanan u gudbin qadaradii dhahyada soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإساق مرسل سيلو إساق برنامجك ولا سoctaan filaya saaxiib ومقلى آد بعد مقلى maxaa kaaga baxay fikirkaaga muxuu yahay hay ها ها قفك حدو حنون صدا Mhm.
قفك حدو
haye حنون صدا مليريا كل عضو مسجري كلا كل عضو haye daaway leedahay ترين الجيم وي مبكسونا Eh, dabcan alla idinkii wuu bogsoon karaa awooddii alla dartii wuu bogsoon karaa haye أود على بكسونا لكن ميديسين صدا حتى دك دك يا مسنين dabcan istaaladii aadaan ها اسبتالو هو عرّا haye
آه كعيلكنا وشيء بلايا أوه إلهي دون تكون مجلية شيء شيء إلهي نجمع جاي واي dabcan waxaan ka hadlayaa lamaanaha isqaba haye واوغاي ها waan kartay labadii nin oo isjecel Mhm.
haddii shaydaan dhex maro haye maseerku wuu imaan karaa waa tahay maseerkan waa hadda bilaabmo ilaa iyo haawi aadan buu soo jiray maxaa ka dhalan kara haddii la isku mashquulo oo dabagal la isku sameeyo haddii laisku mashquuliyo dil baa ka imaanaya waa laisku dhaawacayma waa laisku dhaawacmaya waa tahay
marka eh, nin baa intuu masayray siduu gurigu u jiifay tiirkii aqalka dhexdiis ku taagnaay reer mii buu ahaay Mhm.
tiirkii aqalka dhexdiisa taagan buu indhaha markuu kala qaaday qof baa meesha taagan waa tiirkii waan gartay
bootintuu boodiy buu qodhufuu la dhigay sax
wixii markayba dhacaynin uu arkay Mhm.
ayuu is yidhi "A- adigana sidayda haddaad qon- qonof la engegin buu yidhi haddaad qonofkaan ku geliyid lugta aad kala engegin waa taa waqtigooyna haya awoodeed fikirkaaga haddaad soo koobtay qadare iyo dhahyaan u gudbaynaa fikirkayga haddaan soo kobo maseerka hala hala hala dhima hala dhima hal isxakameeyaa leedahay hal isxakameeya
ilaahagiisaa loo noqday waa taa waa kaaga madcelinaya dhegeystahaasi dhegeystayaal Wal- dabcan lamaanaha wada joogo ayaa kuwa iska warqabo oo si joogta ah ula socda xaaladooda haddaba miyay habboon tahay in mar weliba la iska daba shaqeeyo ee teleefoonada la barbaaro dhegeystayaal maxaa ka dhalan karaa ka qoys ahaan arrintaasi dhegeystayaal Eh, fikirkaaga dabcan waa noo muhiim qadadka teleefoonada marka la dib idin furaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber namarka kalena waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka teleefoonada soo beegsanaya ayaan fursadda siinaya haatan qadka ku jira halow istaafim soo dhowo walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacaagii halkaad ku sugan tahay waxaa isku daydaa walaal inaad codkaada kor u qaadid waa tahay barnaamijka la socotaan filaya adeegaad isgaarsiineed inuu liitaad moodaa waxba lagama maqlo walaal mhm haye waan gartay Aka- waa taa kaaga mahadcelinayaa dhegeystayaasha kale aan soo qabanaya ay doonaya inay barnaamijka ka qayb qaataan halo isaafin soo dhowo walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay halo isaafim waa hagaaga dhegeystayaasi qadka ayaa ka go-ay dib u soo bigsan leeyahay halow star f m walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay walaal asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu maxamed axmed walaal barqa wanaagsan adiga dhegeystayaasha dhammaanba la mid ah walaal haye soo dhawow waa raqiyo islaamul fujaar saaxiix soo dhawow ruqiya barnaamijka waa la socotaan filaya waa la socda walaalay odaan dhowaada haye
labada horta labada qof oo meesha isla joogta inay is aaminaan baa wanaagsan waa tahay
telefoon baarista waxaa keenaya inaan layska shakisan yahay
haye
labada qof haddii uu ilaahay isu qadiro oo macnaha caruur isu dhaleelaya hataa caruur isu dhalinba inay ayaga is-aaminaan oo macnaha ay is-aaminansana laba qof oo reerkooda gabadhan reerkeeda ay kasoo baxday wiilkan reerkooda gabadha wuxuu kusoo baxsaday inuu macnaha uu dego meel la dega
waan garti
marka inta badan inay macnaha is-aamin darro ay dhicin baa wanaagsan oo laisbarbaarin oo nin walba ninka kale uu aamino macnaha oo macnaha reerkana qoysburburkan aad bay ugu qayb qaadataa arrintaas waan garti
marka hadda dadka yaroo hadda macnaha iskucsaal kuley dadka weyna waa iska in badanna waa arrimaas way ku yaryihiin inay hadda arrimaas iska aafaan oo labada qof ay dhab isu aaminaan baan dhihi lahaa walaal waana ku salaamaya in badan ruqi waa kaa ma- waa kaaga mahad celinaya sida wanaagsan aada barnaamijka uga qayb qaadatay dhegeystaha kale ayaan fursad siinayaa qadka taleefonka soo beegsanaya hallow star f m walaal soo dhawo magacaagii halkaad ku sugan tahay
من عبد ابو رور من من عبد ابو رور كان من هنا waa waa- soo dhawo waan kuleey barnaamijka waa la socotaan filaya
هذا وين اورثها بس ما انه تلفون برك waa taa u gudgal haye
والله تلفون برك غلط واي لا هذا نيكي يورث عذر بكم قد انا وانا اسك بارا وانا وطن ضني حاجه كمان هنا waa tahay
والله مره هي اسك درسي كيد مره انا درسي مركز قادنا انا واحد شغل بورت وقدت انت ليب ونقوم جرت oo dani dantaada maaha inaad mashquul ka dhigato
waxaad ay inaad mashquul iskiidhis waxa oo marka hore aamin darre keenaysa moogi waxaad dhan waxaad tahay in qiimoyin kale ma beenba waan gartay
waana iimaan la-aan
waa hagaag
markaan waxaad ay wax fiican maayn hal iska dhaafaan dhayna hal is aamino oo laba ruux ha is aaminin haddii maaragtay telefoonkaada maxay kuu geeyay telefoonkaada maxaa kuu gaaliyaa laba ruux oo ilaahay maad iisa iisa xalaaleeyey oo meel isa saxalay haddii baarbaaritaanka xumaa foolxun laisulukaa wax faa'iido imaana male sax
marka waxa waxa waaye waxaad waxaa lii bilcaan saddex je- saddex shayba lama dhaha layidhi mm, waxaa ka mid ah haddaad noo sheegtay saddexda shay
sadkiin kuu dhiibay aawe haye
siifankaada igu galaa haye
saantaan meesha martay waa max waa tahay dabcan dhalinyarta guurka doonaysa waa ku maqlayaana filaya iyo kuwa Ah, lamaanaha hadda wada dadka jooga yaga cidda.
iyo lamaanaha hadda wada jooga haye waa inay saddexdaas iska ilaaliyaan aan leedahay ciddaan imaad haddaad tiraa dareen ay qaadi saddexdaas waa inay iska ilaaliyaan aan leedahay
Eh, raashinkan ku dhiba aawa haddaad tiraana waaba ka dhumi kartaa waxa ama waaba qarabaysiina ama waaba wax maba gaarayine haye meeshii qorqodanima ka imaade haye maxaa kale kii ugu dambeeyey qabiilkiini aawa ciddiini iyo adkiis hadday tiraana waaba xilidkaad maxaysay dhibaato weyni maraano ku kori sax
marka waxaad oo kale faa'iido male halisa min alila waana ku salaamaya mid la mid a walaalan kaaga mahad celinayaa dhegeystaha ugu dambeeyaan fursad siinayaa intaanan eh, adeega barnaamijka qaybta ka aanan akhrinin hallow stafim soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay hallow stafim waa tahay dhegeystahaasi qadka u masaamixin dhegeystayaal dhegeystaha ugu dambeeya hallow stafim soo dhow walaal magacaaga halkaad ku sugan tahay soo dhowaan kuleeyahay
waraxmatullahi wabarakaatu baad isku waa tahay barnaamijka waa la socotaan filaa walaal
waa islaam dhegeystayaasha
haye ugu dagal waqtigoyna hay awadee soo koob fikirkaaga أحسن دوام إسلامي بشكل وساكين وحده وتقدم الأطلال وجولة haye
وحدة تسوني اللي سقوا في عمد الجال
wa- waan gartay aaladdaa isgaarsiineed way liidataan filaya haye qadkaa xun عزيز ما كنت ما جركم وحلي كرسونا المدة كرسونا المدة الأقصى والله waa taa mid lamid ah halkaasaan kusoo feerinaya qadadka telefoonada dhegeystayaasha dhegeystayaal intaanan barnaamijka soo gabagabeyn dhegeystayaal haddii aan soo qabto adeega barnaamijka qaybta ka ah dhegeystayaal waana shirkada isgaarsiinta ee safaricom waxay ku leedahay eh, macaamiisheeda waxay ku garab taagan tahay dhinac walba waxayna had iyo jeer ku dadaaleysaa inay helaan adeegyo ku habboon safaricom waxay doonaysaa inaysan lacag ka lumin ama cid aan mudnayn ee ku dhacdo waana adeega hakikisha hakikisha waa adeeg awood u leh soo diraha bixiyaha si u xaqiijiyaan magaca qaataha iyo cadadka ka hor dhammaystirka macaamil ganacsi oo dhan lacagta laisugu dirayo libana embesa iyo wax kala iibsiga lacag cadaan ah dhammaan macaamiisha safaricom ayaa ka faa'iideysanaya adeegan xitaa kuwa aan haysan ah, taleefanada casriga ah keliya waxaa lagaa doonayaa inay hubsadaan halkay lacagta u dirayaan ileen horaa loo yidhi hoofsiina hal baa la siistaa macaamiisha safaricom waxay helayaan fursad inay xaqiijiyaan lacagta ay la baxayaan iyo meesha ay kala baxayaan lacagta ay dirayaan iyo halka ay ku dirayaan dhegeyste adeegaaga kisha waxaad ka helaysaa haatan qaybta sim tolkeed ee safaricom adeegyadeeda laga helo qofka markuu embesa isticmaalaya waxa u soo baxaya halkuu lacagta u diri rabo si loo xaqiijiyo inaysan lacagtaada ama lacagtaasi kaa lumin dhegeyste aan kugu daray waa bangiga n c b a dhegeystayaal bangiga n c b a wuxuu si buuxda u shaqeeya ama waa n c b a waa bangi si buuxda u shaqeeya oo bixiya badeecooyin maaliyadeed oo kala duwan iyo xaalka bangiyada xaalka maalgelinta hay-adaha maaliyadda hantida bangiyeenta ganacsiga iyo bangiyeenta gaarka wuxuu ku naaloonayaan inay bixiyaan adeegyo ku habboon baahiyahaaga dhegeyste bangiga n c b a ayaa laan cusub ka furay suuqa ganacsiga ee business bay square mole isli oo ku yaala dabaqa labaad ee aagga wadada jeneraal wayrunge waa bangiga ugu kabaca badan wadanka dhanka laamaha laanta cusub ee isli ayaa noqonaysa mid ay ka faa'iideysanayaan ganacsatada xaafadda waayo xarunteeda ganacsi ayaad ka ar- aan idhaahdee xaruntaada ganacsi ayaad ka soo baxaysaa kadibna waxaad tegaysaa bangiga waa mid iska fudud uma baahnid inaad magaalada addo ama xarumaha kale ee bangiga tegtid bangiga wuxuu leeyahay adeegyo kuu qaasa adiga dhegeystayaal oo doonaya inaad kabcisid inaad kobciso aan idhaahdee ganacsigaaga iyo dhammaan macaamiisha maalgelinta guryaha bangiga wuxuu bixinayaa ilaa boqolkiiba shan lagu daray waa one zero five percent maalgelinta deymaha guriga toddobaatan boqolkiiba maalgelinta deymaha dhulka iyo boqolkiiba boqol ee maalgelinta deymaha dhismaha bangiyeenta goobta shaqada waa qayb ka mid ah xaalalka maaliyadeed ee shaqaalaha la siiya iyadoo loo mariyo nidaamka shirkadda dhegeyste ha ka welwelin xaggeen lacagta geeyaa iyo bangigee igala qayb qaadanaya kobaca ganacsigayga waa baahiyahaaga dhan aan idhaahdee waxaa baahiyahaaga dhan daboolaya bangiga n c b a waxaad boqon kartaa laantiisa business bay square mall ama laamaha kale sida kenyatta avenue mamanjina city centre wabera street gikomba river road a- a- oo ka wada tirsan dhammaan ismaamulka nairobi ama guud ahaan wadanka ama waac nambarka ah eber toddobo hal hal eber shan lix afar afar afar emailka contact at n c b a group dot com ama booqo shabakadda n c b a group dot com dhegeystayaal halkaasaan kusoo afmeeraya bo- barnaamijka hoggaan kaysta ean saaka diiradda ku saarayna arrimaha qoyska waraysiga kaga soo bogateen dabcan faahfaahin dheeraadna waa idinka siinay qodobkii aan saaka diiradda ku saarnay dhegeystayaal asalaamu calaykum wada- waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal daqiiqado kadib u diyaar garooba dhegeystayaal barnaamijka eh, madasha star ee macalinka raadiya stuudiyaha labaad dabcan waxaa ku sugan waxaa ku sugan cabdishukri dhegeystayaal oo barnaamijkaas soo jeedin doona ee has ka fogaanina dhegeystayaal kasoo qabqaata bugaagtiina iyo qalamiintiina diyaarsada dhegeystayaal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu